bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray hiraabfayla qodobada wararka shabakada warbaahinta warson hiraabtun sinhaytone mayba ankawina maamulka galmudug imaba mamnuucay intii dhuxul lukushada deegaanada dowlad goboleedka galmudug yunisefna mayba lataa dhacdadii golongoley ee gobolka shabeellaha dhexe mayba horseedo korte dembe dagaal oo eedin weyn qaramada midoobay golaha ammaanka iyo mayba wada shaqeyn ka baaqeena dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya ku jara dadku dhirafan dilkii lankii madowkahay ee maraykan ka dhawaan laka dili iyo mayba dabqobasiena xarumo booliis oo kayaala minneabolis madawiinaga galmudug iyo mayba usoo deeray gelinsoor usoona meelaasay bulshada iyo madaxda deegaankaas kulamo kala qaadaday madawiinaga dowlad goboleedka hirshabeelle ee guddi insaari dhacdadii golongolley ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo siiyad qof laka dili qadar mayba beeniday intii kubati golo iskaashiga khaliishka wararka caalamigana waliba aan kuweyna madawiinaga wadanka maraykanka donald trump mayba usleeya shiinaha iyo maamule hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray taariikhdoliba ka beeganta soddonka bilo shanaad ee may sanadda labada kun iyo labaatanka hiraabnima sabte ee uha ka dhowaada warka idaacadda warsan oo faahfaahsan ka bilaawno xaaladii dadkila kaxa suuqi deegaanka golongoley ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliisi eedelan hadalhahay madawiinaga dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddi baaro arrintaasi hasaari madawiinaga dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare mee bacanbaarey falkii foolo xumay dilwadareedkii arxamdaradahayti ee daraada deegaanka golongoley langajaysadii dhallinyaro ka howlnayting adeegowka bulshada deegaanka madawiinagii guutaanba ehelka qaraabada iyo qoyska iyo ku baheen dhallinyaradaasi in ku tacsiyey dhimashada kakoyti kuriiti oo xaqdarada laka dili maybaanu is ilaahay in ku bariyay in ku tugay janatulfardowsa madawiine waara oo arrintaas ku hadalay guddina magacaabay maybeere oon ka tacsiyeyneynaa oon ka tiyaraaniyooneynaa dhacdadii aada u naxdinta badneed oo ka dhacday tuulada gololey oo ka tirsan degmada balcad dhacdadaas oo sideed shaqaale samafalayaalaha oo caafimaadka ka shaqeeya ee lagu dilay run ahaantii dhacdadaasu waa dhacdo uguba intii waddankan dhibaatadu ay ka jirtay dad ka badan waa ka waa dhinteen laakiin samafal sideed qofooda oo inta la soo aruuriyey hal meel lagu dilay haddana hal meel lasoo dhigay waa dhacdo uguba waa dhacdo aada u xanuun badan maadaama ay saas u xanuun badan tahay waxaa la xanuun eg ama ka xanuun badan dadkii falkaas geystay in loo saanduugo dadan muxuu ahaay shuqul ku lahaynna muxuu ahaay tuhun la geliyo si aysan taas u dhicin waxaan magacaabay guddi heer wasiir iyo heer maamul isugu jira maamulka shabeellada dhexe oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka cadaaladda iyo wasiirka madaxtooyada oo xokeyn u ah guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaanka deegaankaas ka soo jeeda oo ku matelo baarlamaanka hirshabeelle waxaan rajaynaynaa guddigaasu inay xaqiiqada heli doonaan baaritaankoodana bilaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badanne waxaan farayaa guddigaasu muddo soddon maalmooda inay xaqiiqada jirta oo qoraala oo tafatiran u soo gudbiyaan hoggaanka hirshabeelle si dhacdadii dhacday xanuunkeedu wixii dhacay waa dhaceene ay mataqaanaa ay dadkii ku sabraan ay ku qancaan aadaan runtii uga xunnahay arrintaas waxaan ka codsanayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta dadkaas inay ilaahay u baryaan
kaasiin weli bahay madaweynega dowlad goboleedka hirshabelle oo ka dhawaaqay guddi usa magacaabay baarowka xasuuqii ku dhiyay deegaan hooskoo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mibana uuse sheegay intii muddo soddon maalmood gudaantiyo baaritaankaas iyo ka gebagabeeya isla dhacdadaasi guda jarneha hay-adda unisef iyo mibaleta dhacdadii gololey ee shabeellaha dhexe miba horseedo korte dembe dagaal war-saxafadeedta kubaahi hay-adda qaramada midoobay ee unisef iyo miba muujiyeyhan siday oon ku warwarsiyin falkan iskajara afduubka iyo dulkilinjeysti toddoba qof oo shaqaale caafimaad ee weliba qof kale oo rayid oo ku sugnaya xarun caafimaad oo ka taala tuulada gololey ee gobolka shabeellaha dhexe yunisef iyo dhacadaasay sheegtay intii lan aqbalo korna dilka shaqaalegaas islamarkaasayna eebtato xadgudub ku dhan eh sharciga caalamiga ee arrimo bani-aadanimada iyo weliba habdhaqanka caadiga mayba ku xugna afduubka iyo dilalka toddobada shaqaale ee caafimaadka oo roogay xarun caafimaad oo ka taala koonfurta soomaaliya bartilmaameedsiga shaqaalaga daryaalka caafimaadka iyo siwin xadgudubka ee sharciga caalamiga eh maybaan horseeda korta dembe dagaal weeradan fooloxun mayba fargelin kahayana kaalinta asaasiga ee caafimaadka iyo weliba inti dembiilayaalka lala xisaabtama ayaa laga sheegay war-saxafadeedka kubay hay-adda yunisef warka yunisef iyo mayba intaasii ka dartay maybeleta shaqaale un caafimaadka may bahaayeen geesyaal maybana bii jiran daryaal nafalaka badbaadiya owlaad iyo weliba qoysaska maamulka galmudug yimiba mamnuucay intii dhuxul lakoshada deegaanada dowlad goboleedkaas ciidamada amniga galmudug iyo duleedka koonfureed ee magaalada gaalkac yimiba galanta ka dhigeen baabuur iyo korornayan dhuxul lahaku yari deegaano kayaala gobolka mudug wasaaradda amniga galmudug iyo hore mamnuucday intii dhuxul lakoshada deegaanada maamulka galmudug wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi yimiba use dhaarka maray intii tallaabaiyo ku qaada doonan qof kasta oo laka araga dhuxul islamarkaasina baabuurta wada iyo la wareegi doonan aana ku badan afar boqol iyo konton loor iyo saarnayti baabuurkaas maybana horay isla ciidamada iyo gobadeena saldhiga gaalkacyo kayaalana baabuur iyo korornaayan dhuxul isa sharci dare ee lahan ku jari deegaanada ka dhow hobyo madaweynega dowlad goboleedka galmudug yomayba use deray galinsoor maalintii shalay maybana laha ku warmahay intiisu kulamo shaladuun la qaaday bulshada deegaanka madaweynega iyo wafdo ama kutabi magaalada cadaada yomayba iyo deran gelinkii dambe ee shalay degmada galinsoor ee gobolka galgaduud meelisay oo sidiiran yohan ka dhawaayeen qeybo shaladuun ee bulshada saraakiil iyo mas-uuliyiinta gobolka safarkun yima madiina ku heliyahay guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka galmudug faadamo cabdi cali iyo xildhibaano ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xubno kumida golaha wasiirada galmudug madaweynega oo bartamaga magaalada uuse kala hadlay dadka deegaanka ay sheegeen dambeednimada iyo reedheliisyowka iyo udub dhexaadniga in dhismaga galmudugta cusub islamarkaasina mudnaanti koowaad iyo sii dooran arrimo reedheliisiinta silahangnaga kalsoonida ummada ku dhunti waana landaawe dhaawacyadii shaldeeri ummado sanadii laha dhaafay maybana uus hoose ku xariiqay intii gelinsoor eta xarunta reed ingiliisiyo ka gaalmudug madaweynega oo ku guda jaray imibaa dareer nabadeed reed ingiliisiyo iyo liba maamul daadejin usa maray qaar ku mida deegaanada kale ee dowlad goboleedka galmudug golo ammaanka ee qaramada midoobay yomayba wada shaqeyn ka baaqeena dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada golo ammaanka ee jimciyaddu qurmo ku dhexayd yomaybaa qaraaryo has ku saareen xaaladda soomaaliya iyo ololka ku muujiyaan diyaar garowlaanta doorashada soomaaliya iyo saas haata wada shaqeynlaanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarsho golo ammaanka mayba go-aamiyay intii taageero dheeraada lasiiy ciidamada amisom muddo sagaal bilood siyoon taageeran ammaanka hoggaanka doorashooyinka iyo saas haatow taageerada ciidanka soomaaliya ilaa labada kun iyo labaatan kowda mayba saas oo kale aan ka baaqana dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iskaashi deg deg ee silanqobada doorasho ee lagu wada qanacsanyi golo hadalay mabaleyna golo use oo kanagnaga oo baahada deg dega ee lanqabanti la suubay iskaalibu oo dhamara dowladda federaalka iyo dowlad xubnoka ee federaalka golaha mayba aan ku weeray lamada dhinac intii oo horumar dheeri oo ku suubiyaan xilliga shal guurka is-oona ka boori intii u qaadan tallaabo kasta oo ay ku fuliyayeen tallaabooyinka mudnaanta leh ee la qeexi nidaamka isla xisaabtanka u wadaaga ee lamada kun iyo toban iyo sagaalka tallaabooyinka babaa ku mid ahaa deerowka go-aan siyaasadeed oo lan wada dhanyo oo ka saabsan jidka ama awoodda iyo weliba khayraadka reetanigowka kulamadii caadiga ahaa ee gole amniga qaranka iyo weliba dardargeliyoonta qorsheynta farsamada iyo amniga doorashada warkaa kubahaya golaha mahanka ee jumciyadu qurmo ku dhexayd mibaaka beegmay xilli muddo sanad eh wala wadahadal aan weeldhana maamulada dowlad goboleedyada jubbaland puntland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya akhyaaray meelihiisan warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda qatar mayba beeniday intii ku bati golo khaliijka war ka saabsan intii qatar iyo kubati golo iskaashiga khaliijka ee fudhisha iyo riyad isla markaasina la aasaasay kun sagaal boqol siyeeti kowdii iyo toddobaadyadii dhuwaan nugunba xoogeysaday caasimadda khaliijka iyo oona diblomaasiyiinta iyo falqeeliyaalka siyaasadeed iyo sheegaan intii arrintaasay suurgalata warbixin sheegaas intii qatar iyo ku fikirhaytantiya kubata golo iskaashiga khaliijka mayb waa ko sax an hayna oo salnaan lahayna kaaliyaha wasiirka arrimo dibadda ee qatar yasaasay a f b sheegi wararka xante ee noocaas ee maybaha ku bilaawdana dadku welwelsan waana kunii jabsan shaljabka kukoy gola oo haada jari rajada iyo libaad dhiirigelinta shacabka liitadal iyo la kaari qoraalka sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo bahrain oo wehelyae masar oo xubno ku hayna golo iskaashiga khaliijka iyo xiriirka diblomaasiyeed iyo weliba kan dhaqaale angoy qatar bili juun labada kun iyo tomiyo todobadii afartan dal iyo dooha ka eedayn intiyo eedanka dhowtay iiraan islamarkaasina taageero taageeraasa dhaqdhaqaaqyada islaamiyiinta maylka adag qatar iyo seculal ambenidi eedeyntaas cumaan iyo kuweyt oo eh lamada dal ee kale ee golo ka jara iyayoona dhexdhexaad ku nagdan arrintaas xiisadda ee weli weliba sii xoogeysadaha ee xiisadda indhexayta ee siyaasadeed shiinaha iyo weliba maraykanka ee ku bilaabatay covid toban iyo sagaal donald trump markala dowhay mebeleya shiinaha iyo maamulaasa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o donald trump madaweynega maraykanka mayba uuse ka dhawaaqay intiiha afjara oo xiriirka wadanshay uuse kula dhexay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o mayba uuse w h o ka eeday intii ku guuldaraysatay intii shiinaha iyo ha ku edayta intii ku damboytay faafowka ama faafitaanka viruska corona shiinaha iyo maamula hay-adda w h o iyo eri madaweynega maraykanka donald trump markii uuse ka dhawaaqay tallaabooyinka lakaci qaabo xukuumadda beijin xukuumadda washington mayba qarashaadka kubahow w h o aan wareejii doontay hay-ado kale iyo ka goodi donald trump maraykanka iyo qarashka inka badan hay-adda kabiye sanadii labada kun iyo labaatankii mayba uuse w h o ka qarash geeye ka qarash gareey adduun beese eh oo ku badan afar boqol oo milyan oo dollar warkii akhyaaray idaacadda warsan hiraabtun sabtaga ee kula dareertan inta ninka dhanyalankii warkaana dhaafana mayba reed unku akhrisada kore use oo dhegaysi ah iyo usoo qoraal eba w w d radio warsan com